af soomaaligu waa hodan waa qani shaki kuma jiro maxamed siyaad wuxuu yidhi fannaaniintu waa jaamiciin waa sax fannaaniintu mudane prime minister dadweynaha iyo dowladda waa aaladda isku xir waxaan kuu soo jeedinayaa in laga faa'iidaysto fannaaniinta soomaaliyeed oo gacan la siiyo noloshooda wax laga qabto oo la soo kiciyo tiyaatarkiina in loo dhiso maalintii af soomaaliga la qoray laba abwaan ayaa midba eray tuuray cabdulla raage wuxuu yidhi mar haddii afkeennii la qoray aabbe iyo hooyo oon addoonsigii ka baxnay lagu agoontoobay abaal waxaa leh dadkii soo abaabalay xuruuftaas cabdi maxamed amiin labaduba way dhintayna ilaahay ha u naxariisto cabdi maxamed amiin wuxuu yidhi taariikhdu iloobi mayso innaguna iloobi mayna buuri ayaantii afkeennu addoonsiga ka baxay ee uu ahaaday kii erlada lahaa